macnaha shalaya macnaha cida oo degan oo soona eelwaro meel kasoo sokaysa mari waxaas ka dhacay soo galabtii gabalnaciya qarax qaraxaas ka dhacay mugi nimankii la qarxiyey baabuurtii macnaha wadada intay kasoo degtayna cida shacib oo laami oo dhinaciisa degan waawo oo cayaan iyo caruur iyo haween asjooga mari ayaa baabuurtii la jiirsiyey marka hooyo iyo caruurteeda iyo laba caruuroo kale oo hooyadooda idin macnaha xoola ay jirta mari meeshii macnaha aa ku dhinteen macnaha walaalow saasay wax u dhaceen macnaha dhibaatada intaasay tahay gaariga marka la jiirinayay meesha ama guriga ma dadkii qaraxa dhigay ayaa guriga xaggiisa een aaday macnaha nimankii qaraxa dhigay horta cidda aragtay nimankan ciidaha hadda joogay wax arkay ma jira laakiin dhanka shashe oo oo kore inay u baxsadeen ay u maleeyeen kore ay usoo degteen waabay meeshay u dhawaayeen dhowr waabay ay jiireen marka hal dhowr ilaa horta nimankii wixii maase oo ah carar kale ma aragtay guryahooda waabihii meesha coosadihii uu taagnaayay ku aruureen cayaalkii wixii aan soco karin iyo wixii oo macnaa meeshay ku aruureen laakiin ilaahay haddaa badbaadiyey waa waa waa tir haday kulli ku dhacleed maanta dhimashada intaa waa kasii badaleed marka hadda alxamdulilah ilaahay mahadii hadda arrintii waxaan ku jirnaa inaa macnaa dadkii hadda meesha waxyeelooway inaa hadda macnaha xalay waawo loo imaa waaye hadda saakadaana la yimid xoolihii hadda macnaha wixii oo caruur xoolihii waxay dhaleen oo gurigii joogay iyo xoolihii maqnaa waa laisku keeni waaya xalay hadda la yimid hadda hooshoodii ku jirnaa hadda hadda marka baabuurta yaa jiiriyey yaana qaraxa loo dhigay wallaahi nimankan ooba wadada macnaha oo istimcaalo oo ciidamada oo amisom ayaa qarax loo dhigay waana macnaa lala haleelay ayagana wixii meesha ka dhawaayo maanta ahay ay laayeen ilaa hadda yaa idin yimid oo arrintan idinkala hadlay maya maya maya ilaa iyo hadda idaa oo naga nagala hadashay ma jirto hadda dadkii asoo baqaayo tira yaraa soo gurmiday ayaa timid oona wax oo fara ku tiris ah intii hadda hadda cidii oo lagu leeyahay hadda aastaankeeda ku jirto amison ma loo sheega arrintan xerooyinka amison ee meesha ka dhawaa wallaahi walaalow hadda cid wax igu disay ama hadda wax u sheegta ma jirto laakiin waana loo sheegaa laakiin nimankan waxay sameeyaan cid hadda maanta wax ka qaban karto annaga ma aragno sida intaan ka badan haddii la xisaabo soonahan oo u dhexeeya oo number lixdan ilaa iyo loo geeyo soona oo gufow dad la hadaa ku xisaab oo labaatan ruux gaaraya saan oo kale oo mar walba lagu dilaa cid had maanta waxa u qabat ama wax hadda ka sheegi karta iyo haddaa loo sheega haddaa loo sheegi wax ka imaanayo anaga maka rajeeno maamulkii kabaran oo halkaasi iyagu ka arriminayeen arrintani ma u sheegteen oo soomaalida ah wallaahi anaga maamulki waa wax walba waa waa waa gudbinay waa waana u sheegnay xalay ahaantii xalay marka hadda loo imaawaayey meerkii meesha ku leeday oo lagu riiqay oo dhammaantood dhulka ku dhegan ayaa waxa la yidhi macnaha nimankan nagala hadla maatidayni iyo wixii meesha ku le-day xoolihii waabaankii meesha ku heraan ka baxsaneyna intaa la yidhi hadi la ma ka tegeyno intaa yidhina hadda noola sheegay oo iyaga markii ay dad gaadiidka ay dul marsiiyeen ay wateen ma meeshii ayay ku sugnaayeen haa xalay xalay ilaa iyo gabal dhaci shalay markay wax gaarin ilaa iyo saaki maalintii nus saac hal saac ay kawalelena kateen weli xabada badan ay suureen intii imaaleed waxay maanta u imaan la-dahay haddana argagaxii xabadihii saaki oo dabajeexyadii iyo dhashiikii wixii sideen haddana macnaa laga cararaa iyaga marka ma isgarteen in dad shacaba ay waxyeeleeyeen wallaahi waxay garan karaan waaye maxaa jira dhe waxaa maanta cad meesha walaaluu nin had kusugan ahay maxaa jira waxaan ka arkaa qolof oo oo xabada aaka soo dhegsaban ah maxaa jira dhe il cunug laba jira iyo cunug hal sano jira in xabad aaka lagu dhufta ka warran walaalow markii gaariga ay dul marsiiyeen haddana rasaas meela dhaceen dadkii haa rasaasaa taalla meesha rasaasaa la dhaca ruurta qaarkeeda oo macnaha oo oo awaabaha erdoga taagnay rasaasaa lala dhacay khashar aaka maanta yaala oo tiro badan cunug laba jiro iyo mid hal sana jiro oo umajiisa oo maxaa maxaa xabada lagu dhufnaa iyo hooyo waayeel ah iyo wiil oo macnaha hataa jiis oo curyaan ah meesha walaalo waa lagu la-day tirada hadda aan kuu sheegayo waa shan qofood oo hooyo iyo wiilkeeda waxay rabaan inta kaleeti wax muyiq wax umusheeg wax guudaamay wax hadda maanta dad dad loo malay kara ma aha marka shanta qofood hadda meeqaa ka nool ma gedigooda way dhinteen gebigooda way dhinteen walaalkii gebigooda wax burburay noqdeen cayaalkii oo oo yar yaraayo taxriga ahaa horta wax laga duwa jahle male laakiin hooyadii iyo wiilkii hoonaa macnaa wax laga hayaa waa waa lagu celceliyay baabuurka manaa taha mara la jiri ma umalaysaa marka laga tago tuhunka ah in meesha aad fooq ku aragteen caruurta iyo dadka kale oo geeriyooday jirkooda ma eegteen oo meelaha qaar in xabade ay ku yaalaan iyo in kale ha ha xabada waa jiraan labo caruuroo yaryara xabada laga dul arkay hooyadana macnaha si caadi ah ahena baabuurta loo dulmarsiyey intaa lugaha laga soo saara dhowr jeer lagu celceliyay